بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجاز مجازك هو مجازك اللفظ لفظ واحد lafdiga soal mustacmalu loo isticmaalayo fii gayri maa kii keyrkiisii dhexdiisa wadica lafdigaba loo dejiyey lahu maaga mithlu asadin libaax oo kale waaye lirajuli nin loo isticmaalay rajulkaasoo ashujaaci oo geesi ah faqaraja waxaa baxay biqowlinaa qowlkeeni almustacmalu aan dhahnay almuhmalu muhmal ayaa baxay falaa yusamaa lagu magacaabi maayo muhmalkii xaqiiqatan xaqiiqo iyo walaa majaaza majaaz midnaba faqaraja waxaa baxay biqowlina qolkeeni fii kayri maa wadica lahu aan dhahnay alxaqiiqatu xaqiiqadii ayaa baxa walaa yajuusu ma banaana xamlu lafdi lafdi ku ximbaaridiisii calaa majaasihi majaaskiisii korkiis lagu ximbaaro ilaa bidaliilin daliil haddii la hela mooyaane daliilkaasoo saxiixin saxiixa ah daliilkaasoo yamnacu diidaayo min iraadati lxaqiiqati xaqiiqadii doonitaankeeda xaggeed wa huwa daliilkaasiina maaki waay yusamaa lagu magacaabayo fii cilmi lbalaa bayaani bayaankii cilmigiisii dhexdiisii bilqariinati qariina lagu magacaabayo wayushtaradu waxaa loo shardinayaa lisixati isticmaali lafdi lafdi isticmaalkiisii ansaxidiisii fii majaazihi majaaskiisii dhahdiisii loo isticmaalo wujuudu irtibaatin isku xiranaansho joogitaankeed bayna almacnaa macnihii beenkiisa alxaqiiqiyi loo nisbeeyey iyo almajaaziyi midkii loo nisbeeyey isku xirayso liyasixa tacbiiru tacbiirkiisii uu ansaxo bihi bilmajaazi majaaska lagaga cabiraayo canhu can ilxaqiiqi waay xaqiiqaga haggiisii wahuwa kaasin irtibaadkaasna maakii waa yusamaa lagu magacaabaayo fii cilmi lbayaani cilmulbayaanka dhexdiisii bilcalaaqati calaaqa lagu magacaabaayo waalcalaaqatu calaaqadana imaa an takuuna waa inay ahaato almushaabahata isku ekaasho oo wamase hayrahaa hayra almushaabahaati isku ekaasho keyrkeeda wain kaanat haddii ay noqoto calaaqadii almushaabahata mushaabaha ay noqoto sumiya tajawuzu majaazayntii waxaa lagu magacaabayaa isticaaratan isticaaro lagu magacaabayaa sida ka tajawuzi majaazayn oo kale wa bilafdi asadin libax lafdigiisii hee can irajuli rajulkii xaggiisii rajulkaasoo shajaacay geesig ahaa wain kaanat hadday tahay calaaqadii kayra almushaabahati mushaabaha keyrkeeda sumiya tajawuzu tajawuskii waxaa lagu magacaabayaa majaazan mursala majaazan mursala lagu magacaaba in kaana tajawuzu tajawuska hadduu yahay fi lkalimaati kalimooyinka dhexdoodii wa majaazan ayaa lagu magacaabaya caqliyan loo nisbeeyey in kaana tajawuzu tajawuska hadduu yahay fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa midaalu daalika kaas tusaalihiis waxaa waaye bimajaazi mursali majaaska mursalka dhexdiisii ahaaday an taquula inaad dhahdo racaynaa waan daaqnay almadara roobki fa kalimatu lmadar madar kelimadeeda majaazun way can ilcushbi doogi iyo daagii xaggiisay ka tahay majaaz ee fatajawuzu majaaziyeynta bilkalimati ayo ahaaday wamidaalu daalika kaas midaalkiisii fi lmajaazi alcaqliyi dhexdiisii ahaadayna an taquula waa inaad dhahdo ambata almataru roobka ee waxa uu soo saaray alcushbaa daagee soo saaray falkalimaatu kalimooyinku kulluhaa kullulkalimaati kalimooyin kulligoodii yuraadu waxaa lagu magacaabayaa biha kalimooyinkaasi yuraadu waxaa loola jeedaa biha kalimooyinkaasi xaqiiqatu macnaaha macnaheeda xaqiiqadeeda loola jeeda laakiin isnaadu limbaati soo saaridii ama soo dheliintii isnaadkeeda ila almaqari maqar xaggiisii loo isnaadiyey majaazun waaye maxaa yeelay lianna almunbita mid waxa soo dheliyo xaqiiqatan xaqiiqa ahaan huwa munbitkaasi allahu allah ay tacaala sareeya fatajawuzu tajawuska bilisnaadi isnaadka gudihiisa oo ku sugnaaday ومن المجاز ومن المجاز مجاز ايو كم اذا هذا مجاز لسؤال مرسلي التجوز مجازي انتواء بالزيادة بسبب الزيادة جاز سبب تلو مجازي ايو التجوز مجازين او بالحذف بسبب الحذف لو مجازي مثلوا علم الله يكون صاليا قصوري انتواء المجاز مجاز بها يكون صاليا بالزيادة لو مجازي ama sabab bisab biziyadati bisab ziyadati loo majaziyeynaayo la gowli gowlkiisa alla gowlkiisa ay ku magaca ku tusaaleeyeen tacaala sareeye laysa ka midlihi shay-un faqaaluu waxay dhaheen ina alkaafa kaafta zaa'idatun waay waa mid zaa'ido ah litaakiidi nafyi lmithli mithilkii anfintiis adkaynteeda hee ayaa zaa'ido ku tahay can illaahi alla xaggiisii laga anfinaayo mithilka tacaala sareey wamithaalu lmajaazi majaaska mithaalkiisa bilxadafi bisaba alxadafi loo majaaziyeeyana waxay ku tusaaleeyeen qowluhu ilaahay qowlkiisii tacaala sareey wasal ilqaryata ay wasal su-aal alqarya ahla alqaryati qarya dadkeeda su-aal waay waxudifad ahlu ahlayaa la xadafay majaazana loo xadfay walilmajaazi sugnaaday anwaac macyaal macyaalkaas oo kahiiratun farac badan anwaacdaasoo madkuuratun lagu sheegay fii cilmi lbayaani cilmi bayaankii gudihiisa wa inamaa ankela maahan ee dukura waa la sheegay darafun qeyb oo min alxaqiiqati xaqiiqada xaggeeda ka ahaatay iyo walmajaazi majaaz xaggiisa ka ahaatay yaa la sheegay fii usuuli fikha lagu sheegay maxaa yeelay lianna dalaalata alalfaadi alfaada tusiinteeda imaa xaqiiqa xaqiiqa inay noqoto way wa imaa majaazun majaazin ahaato hee faxtiija waxaa loo baahda ilaa macrifati kulli mid kasta barashadiisa oo minhumaa labadii ka mid ah iyo wa xukmihi mid kasta xukunkiisa in la barto loo baahday wallahu aclam buu dhahay ayib musanifku raxmatullahi caleyh meeshan wuxuu kaga tilmaamayaa majaaz wax la dhahayo kalaamku wuxuu dhahay wuxuu qaybsamaa laba qeybood markii loo fiirsho isticmaalka xaggiisii xaqiiqa iyo majaaz ma maqashaan waayahay haddii loo fiirsho kalaamka xagga isticmaalka la isticmaalaayo wuxuu u qiibsamayaa laba qiibood buu dhahay mid xaqiiqo ah iyo mid majaaz ah xaqiiqana waa soo qaadanay marka waa soo sharaxay musanifku waa soo qaadanay majaazkii uu rabaa meeshaani haddana inuu kaga hadlo kaasaa noo dhibnayday sharxiisa majaaskana waa culuumulbalaaqa kan saddexda qiibood kan ugu adag way ku jiraan culuumulbalaaqa aan animea saddex macaani iyo bayaan iyo macaani iyo badiic bayaani ugu dhib badan kaasuu ka mid yahay isagana aada oo dhib badan yahay marka dee waxa wixii ishaaraha haddii aan ka qaadano wixii tafsiirkiisii faahfaahintiisii waa gaari doontaan aan umalayna insha allah waa garta waa ballansan tihiin waaya walmajaaz majaazka labo walmajaazu majaazkii huwa majaazka allafdu lafdi waay horta lafdigaasoo almustacmalu loo isticmaalayo maxaa loo isticmaalaa fii gayri maa kii keyrkiisii dhexdiisi wudica huwa lafdigaba loo dejiyey lahu maaga wa majaas waxaa la dhahaa uu dhahay musanifka horta waa lafdi loo isticmaalaayo wixii loo dejiyey ma ahane wax kale lafdigaasi wixii xaqiiqa ahaantiisii loo dejiyey ma ahane wax kale loo isticmaalaya la yidhahda lafdiga xaqiiqadiisii waa soo marnay wixii loo dejiyey ama xaqiiqad ha ahaato ee luq luqa luqada haggeeda ama ha ahaato sharciga ama ha ahaato curfiga waa naqaana waa soo marnay wixii marka lafdigii isticmaalkiisii asalka loo dejiyey loo isticmaalo maxaa la dhaha xaqiiqo waayo laakiin majaaska waxaa waaye wixii lafdigani asalkiisii loo isticmaalay ma ahane waxa lafdigan asalkiisii aan loo dejinina loo isticmaala asal ma fahamne kaasa la dhaha haye tusaalada marka bilmithaal yatadix ilmaqaal mithlu asadin libax oo kale lafdigaani oo asad ah xaqiiq ahaan wixii loo sadiyey loo dejiyey ma soo marnay luq ahaan waa soo marnay oo naqaana hadda maanta laakiin ma ahane xaqiiqadii majaazaan rabnaa inuu isticmaalno mithlu asadin libax oo kale waay oo lirajuli nin loo isticmaalay ninkaasoo ashujaaci geesa ah nin geesi ah ayaa waxaa loo isticmaalay maanta asad lafdigan marka ninkan geesiga maa loo dejiyey asal ahaan maya xaqiiq ahaan saas looma dejinin xaqiiq ahaan libaaxagi libaaxaga loo dejiyey asalka loo yaqaanay maxaa meesha marka loo sheeg loo loo keenay oo maanta maxaa looga isticmaalay lafdigii asad ahaa nin geesi ah maxaa looga isticmaalay majaaz ahaan majaaz ahaan taasaa laga wada fakharaja wixii ka dhexeeyana siga keeni doona macnaha musanif insha allahu taala majaazka markii majaaz loo isticmaalayo waxaa la rabaa cilaaqo asalkii xaqiiqadii iyo majaazka cilaaqo inuu ka dhexeyso siga keeni doona insha fakharaja waxaa baxay biqowlina qowlkani almustacmalu aan dhahnay almuhmalu kii oo aan la isticmaalin ayaa baxay kii waxba aan loo isticmaalin lafdiga waxba aan loo isticmaalin ayaa bahay ama marba aan la dejiinin ayaa bahay falaa yusamaa huwa muhmalkii lagu magacaabi maayo xaqiiqatan waay muhmal xaqiiqa lama dhahayo walaa majaazan majaaz hataa laguma cid lama dhahayo majaazna hee lama dhahayo maxaa dhacay hee muhmal waybe waxa la isticmaalayba ma aha marba isaga isticmaalka maba soo galinba hadda haddii marba aan soo galin marba isticmaal haddii aan soo galin maxaa lagu magacaabaya xaqiiqo iyo majaaz waxba hadee waxba lagu magacaabaya weliba lama isticmaalin waqaraja waxa bahay biqowlina qolkani fii kayri maa wudica lahu aan dhaxnay alxaqiiqatu ay baxday xaqiiqada wixii loo dejiyey xaqiiqada maxay tahay maa wudica lahu way soo ma muxuu saarayaa marka markii maa fii kayri maa wudica lahu leh xaqiiqaduu saara marka tiraas intaasi marka ixtiraazaadkii waay walaa yajuusu marka meeshan si fiican u fiiri marka walaa yajuusu ma banaana xamlu lafdi lafdigii ku ximbaaridiisii calaa majaazihi majaazi lafdi lafdigii majaaskiisii korkiisa in lagu ximbaaro ma banaana lafdigan hee in majaaskiisii lagu ximbaaro la dhaho lafdigaani majaaz ayuu tusinayaa la dhaho ma banaana lafdi in loo isticmaalo markii lagu dhawaaqaba majaaz ma banaana hee asalka maxaa waaye lafdiga in lagu ximbaaro xaqiiqadii loo dejiyey lafdigan in markii ku dhawaaqday baad isticmaashid majaaz ma banaana lagu dhahay ilaa bidaliilin mooyaane kelimadu maxaa asalkeeda lafdiga asalkiis maxaa waaye inuu tusiyo xaqiiqo soo maaha wixii loo dejiyey inuu tusiyo waayo wixii aan loo dejiynin inaad u isticmaashid ma banaana ilaa daliil haddaad hesho mooyaane in xaqiiqadii loo isticm loo dejiyey loo isticmaalo diidaayaba saas waaye walaa yajuusu ma banaana xamlu lafdi lafdiga ximbaaradiisi ma banaana calaa majaazi majaaskiisa dushiisa lagu ximbaaro ilaa bidaliilin daliil mooyaane daliil haddii la helo mooyaane daliilkaasoo weliba saxiixin oo saxiixa ah daliilkaasoo weliba yamnacu diidaayo daliilku min iraadati alxaqiiqati xaqiiqi in loola jeedo diidaayo kala lafdigii majaaz laguma ximbaaro ilaa daliil saxiixa ah in la helo mooyaane weliba daliilkaas diidaayo in lafdigan xaqiiqin loo isticmaalo diidaayo mafsado ama dhib ka dhalanayo mooyaane markaas maa la samayna majaaskiisa loo isticmaala markaas waayo wahuwa daliilkaasna maakii waayo yusamaa huwa maaga lagu magacaabaayo fii cilmi اlbayaani cilmulbayaanka dhexdiisii bilqariinati qariino lagu magacaaba cilmul culuumulbalaaqa markii la joogo gaar ahaan cilmulbayaanka markii la joogo waa wixii ay u yaqaanaan qariino lafdiga asalkiisii ama xaqiiqadiisii ayaa loo lagu ximbaarayaa ilaa haddii la helo qariino mooyaane meesha ay dhahayaan ayagaas ayaa meesha nacan leenahay ilaa bidaliin saxiix yamnacu min iraadati alxaqiiqat weliba qariinada ayna way qiibinayaan ilaa xaaliyatin wa lafdiyatin ay u qiibinayaan qariinada ahlulbayaan cilmulbayaanku wuxuu qariinada ayaa haddana sii qiibinaya waxay u qiibinayaan ilaa qariina ilaa xaaliya qariina ay qiibinayaan waxay u qiibinayaan ilaa xaaliyatin wa ilaa lafdiyatin meesheeda lagu baxdina lagu basdina insha allahu taala si kastaba hadeedna waxaan ka rabnaa midka ayaga u yaqaanaan ahlulbalaaqa gaar ahaan ahlulbayaanka ee qariino waxay u yaqaanaan waa idan jumladaas waa fahmnay soo maa lafdiga ee majaas ahaan looma isticmaalo ilaa daliil saxiixa ah oo diidaayo in lafdigan xaqiiqa lagu ximbaara diidaayo mooyaane markaas maxaa loo isticmaalaa majaaz haddii laakiin in xaqiiqo loo isticmaalo waxa diidaya aysan jirin maxaa loo isticmaalaa asalkii xaqiiqadii intaas noo dhig meesha wayushtaradu marka wuxuu rabaa inuu ku sheego majaaska markii majaaz lafdigan loo isticmaalayo laba shardi leeyahay labadii shuruud ayuu ku sheegaya rabaa laba shard majaaz markii majaaz loo isticmaalayo laba shard la-aan mala laba shard in la helo waay labadii buu ku sheegi rabaa wayushtarad waxaa loo shardinayaa lisixati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisii ansaxideeda fii majaazihi majaaskiisii dhexdiisii loo isticmaalayo wujuudu irtibaatin ayaa shardi ah wujuudu maxaa waay min haytu liraaq a naaib lfaacil wujuudu irtibaatin isku xirnaansho haddii la hela mooyaane haddii la hel in la helo ayaa la shardinaya wayushtarad waxaa loo shardinaa lisixati isticmaali lafdi lafdigii isticmaalkiisii ansaxidiisii fii majaazihi majaazi lafdi lafdigii majaaskiisii dhexdiisii loo isticmaalo ansaxideed waxaa loo shardinayaa wujuudu irtibaatin isku xirnaansho joogitaankeeda irtibaad ayaa loo shardinaya bayna almacnaa macnihii beenkiisii alxaqiiqiye xaqiiqi loo nisbeeyey iyo waalmajaaziye macnihii majaazi loo nisbeeyey isku xirnaansho in la helo ayaa loo lafdigaani oo la leeyahay majaaz ayuu tusiyey iyo lafdigii tusinayay xaqiiqo markii lafdigaani lafdigaasi majaaz ahaan looga loogada cabiraayo waxaa shardi ah hee in isku xirnaansho la helo waay kii xaqiiqada iyo kii majaaska meel iskuga xirmaan in la helo waay wax isku xiraayo u dhaxeeyo labadaani u dhaxeeyo isku xiraayo in la helo waay shardi maxaa dhacay liyaia tacbiiru bihi canhu ayuu kudhaa ujeeda marka liyaصixa si u ansaxo atacbiiru cabiridda bihi majaaska la cabiro canhu xaqiiqa xaqiiqa xaqiiqiga xaggiisi lagaa cabiro waay si majaaskan loogala cabiro ee xaqiiqigii ansaxadeeda darteed in la helo marka irtibaad waay wa huwa irtibaadkaasina maakii waaye yusamaa lagu magacaabo fii cilmi اlbayaani cilmulbayaanka dhexdiisii bilcalaqati xiriir bilcalaqati calaaqa ayaa lagu magacaabaya cilmulbayanka maxay ku magacaabaya calaaqo waay kaas in la helo waay irtibaad waay iska hornaasho haddaba marka majaaz muxuu ku tusaalay musaniifka asad loo isticmaalay nin oo geesi ah soo maa way haddaba maxaa ka dhaxeeya libaax iyo ninkan ah shujaaca geesinimada soo maha kaas maxaa lahaa marka calaaqa waayo in ninkaani lagu cabiro libaax maxaa keenay geesinimada soo maha idan laabud waxa ah in la helo oo shardi ah majaaskaani iyo mid asaga lagaga cabiraayo oo kale xaqiiqiga ah wax u dhaxeeya isku xiraayo in la helo la-aan malaha waa shardi waxaad dhahdeen hee ra'aytu asadan yakhdubu ra'aytu lyawma asadan yakhdubu maanta waxaan arkay libax khudbaynaya maaa xaqiiqi miya masmajaaz way libaax duur joog inuu mar maanta qamiis iyo koofid iyo soo xirto cimaamo soo saarto mimbarkii soo istaago oo khudbo jeediya suurtagal ma tahay ma aha dadkaa leynaaba kaas maxaa waay marka nin a ula jeedaa oo maxaa dhacay geesinimadiis iyo waxyaabaha sida sheegaayo oo geesinimadiis ayaa ku shibahaysa ra'aytu lyawma baxran yacidu waa dhahday maanta hee bad wax wacdinayso aan arkay bad wax wacdinaayo ayaan soo arkay maxaa waay maxaa ka wadaa caalim waay maxaa dhacay wix asaga sheegaayo oo si wax u yaqaano wax la koobi karma wax badan sidii badda lagu shibaa soo maa maxaa ka dhexaysa wax wax sheegidii iyo waxyaabaha asaga qulqulinaayo ayaa ku shibaa ninkaasi badda saas waay idan calaaqa in la helo waay muhiimadda saasa tahay saasa laga wadaa intaas waa fahmni soo maa علاقة محي تهي مركب فيه والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها علاقة دي يورا وين وقوف هدن واحد كشكو شيغو علاقة لا بقي بوضوي مد والله مشابه من غير مشابهة مشابهات هذا صوت صاري او لباح لينك اللي قلت شبهي لباح ما حق ده علاقة واسكو شبهات وكيسين ما اسكو شبهان صوما walcalaaqatu calaaqada imaa an takuuna hiya calaaqada inay noqoto almushaabahata mid isku eg isku eg waay almushaabahata mid isku eg inay noqoto huwa mase kayrahaa kayra almushaabahati mid isku eg keyrkeeda inay noqoto intaas waay haye mid walba markay noqoto majaaskiisii magac gaar ah ayaa loo loo yeelaa fiiri haddii calaaqadii mushaabaha noqoto magac ayay leedahay haddii mushaabahada calaaqada kayru mushaabaha naqatana laba loo kala qaaday ayadina maga laba magacay kala leedahay waa noo sheegi doonaa fain kaanat hiya calaaqadii hadday tahay almushaabahata mid mushaabaha ah isku eg hadday noqoto sumiyat tajawuzu majaaziyeyntii waxaa lagu magacaabaya isticaaratan isticaara la dhahaa summiya waxaa lagu magacaabayaa atajawuzu majaaziyeyntii waxaan in la majaaziyeeyo oo majaaz laga dhigo e maxay noqonaysaa maxaa lagu magacaabayaa isticaaratan waay sumiya tajawusu majaaziyeyntii waxay waxaa lagu magacaabayaa isticaaratan isticaaro isticaaran waa la yaqaana soo maha qofka qof wuxuu ka soo iibsanaya ay ku soo caariyaysanaya dhar si uga celiyo qofka qof wuxuu ka soo caariyaysanayaa kitaab si uga celiyo hadhow isticaaro waa la yaqaana soo maha waay marka haddii cilaaqadii noqoto labadan shay ka dhaxayso mushaabaho maxaa la dhahaa isticaara waay tajawuskiis maxaa la dhahaa isticaara waay majaaz isticaara ayaa la dhahaa sida ka tajawuzi majaaziyeyntii oo kale waaye bilafdi asadin asad lafdigiisii hee lagu majaaziyeeyo cani rajuli ninkii xaggiisii ashujaaci majaaz oo isticaara ah ku jira leedahay maxaa ku dhexaya wax tashaabuh oo ah geesanimadii waay wain kaanat hiya calaaqadii hadday tahay kaana isimkeeda waxaa loo celinaya calaaqad wain kaanat hiya calaaqadii hadday tahay hayra almushaabahati mushaabaha keyrkeeda isku ekaasho keyrkeeda hadday noqoto sumiya tajawuzu tajawuskii waxaa lagu magacaabayaa majaazan majaazaa la dhahaa majaazkaasoo mursalan mursal ah majaaz mursal ah ku jira ee la dhahaa goorma in kaana tajawusu tajawuska hadduu yahay fi lkalimaati kelimooyinka dhexdood majaaska ayaa meesha ku jiro oo waxaa waaye ah kelimada ku jira kelimada majaaz ku jira majaaska kelimada dhexdeeda ayuu ku jira haddii majaaska kelimada dhexdeeda ku jiro maxaa la lahaa ee majaaz mursal aa lalaha see ugu jira asigaa keeni doona muslim insha allah wamajaazan majaaz ayaa lagu magacaabayaa majaazkasoo caqliyan caqli loo nisbeeyay in kaana tajawuzu majaazaynta hadday tahay fil isnaadi isnaadka dhexdiisa isku tiiriinta dhexdeeda hadday ku jirto meeshan soo fiican u fiiriya cilmulbayaan waa dhib badan yahay dama bilow nagu yahay waa ay ishaaranaynaa maxaa laga wadaa in wamajaazan caqliyana lagu magacaaba in kaana tajawuzu tajawuska hadduu yahay fi lisnaadi isnaadka dhexdiisii oo labada kelimo ee laisku tiirinaayo haddii tajawuska noqdo maxaa lahaa majaaz caqliga wax caqliga lagu gartay majaaz caqliga lahaa calaaqadii haddii ay noqoto mushaabaha keyrkeed hee tajawuskii maxaa lagu magacaabayaa majaaz mursal ah goorma haddii tajawus ka galo kelimada dhexdeeda calaaqadii haddii ay noqoto mushaabaha keyrkeed hee waxaa lagu magacaabayaa majaaz caqli ah hadduu tajawis ku noqdo isnaadka dhexdiisa intaas ma fahmnay tusaale marka mithaalu dalika kaas tusaalihiisii waay mithaalu dalika kaaskee mursalka waay majaazka mursalka tajawuska mursalka tajawus fi lkalimaat tajawus fi lkalimaat waaye mihaalu daalika kaas tajawuskaasi tusaalihiisii oo filmajaazi majaaskii dhexdiisii ahaaday majaaskaasoo almursali mursalka ah hee an taquula waa inaad dhahdid maxaad dhahaysaa racaynaa almadara racaynaa waan daaqnay almadara roob ayaan daaqnay roobkii ayaan daaqnay فكلمة المطر مطر كلمة ده مجاز واي مجاز واي كلمة أم مطر أه إيه ومجاز حقيقي معها ما حدا حقيقي مجاز كده can ilcushbi waay ooska ama daaga ama dooga waxay ka tahay majaas ka tahay see u tahay raacayna maxaad kalmadeed maxaa waay horta xaqiiqima mas majaas waay xaqiiqo way taa soo maa almadara lasku hayta kelimada almadara waa majaaz maxaa dhacay hee wax la da roob wax la daaqayo ma roob biyo waay biyo maa la daaqa maya roob hee waa biyo biyona lama daaqaayo maxaa lagaga cabira marka madarka maxaa laga maxaa la maxaa la madar madar ma loola jeeda xaqiiq ahaan maxaa laga wadaa meeshaan cooskee laga wadaa xaqiiq ahaan markii loo istimaalo maxaa noqonaa racayna alcushba way coos ama doog ayaa daaqnay ayadoo naftarkeeda kelimadan racayna ah ku fiican tahay in loo isticmaalo geeli iyo lo-da iyo ariga soo maha hase yeeshee culimmada balaaqada taas saana ay u isticmaalayaan sidiisi u daa cunid marka waxaan cunnay roob ayaan cunnay waa majaasa ku jira roobkaasi wax la cunaya ma ahane waa wax la cabayo biyo waaye maadaama marka lagu magacaabo roobkii xaqiiqo aan ahayn oo roob ayaan cunnay suurtagal aan ahayn waxay ka tahay marka majaas kii xaqiiqiga ahaa oo la cuni lahaa oo ah cushbigii ayaa waxay ka tahay majaas ka tahay majaas e waxay ka tahay taasaa ka tahay waayahay idan fatajawusu bilkelima waay kelimada ku jiro majaaska soo maa majaazeynta meesha ku jirta maxaa waaya kelimada waay isnaadka ma aha waa kelimada waay an taquula waa inaad dhahdo racaynaa waan daaqnay almadara roob ayaan daaqnay aad dhahdo waay oo fa kelimatulmadari madar kelimadiisi majaazun waa majaaz can ilcushbi cooskii xaggiisa masadaaqii xaggiisa waxay ka tahay majaaz waay he fatajawusu bilkelimati waaya laa he filisnaad maa isnaadka waa noo imaan doona majaaz oo kelimada waa meeshan tajawuska majaazku waa kelimo waa roobkan marka iyo cushbiga maxaa ka dhahaya calaaqal raba sooma maxaa ka dhahaya ya ayaa ka dhahay mushaabaha ma aha laakiin sabab iyo musababa ka dhahay soo maa roobku muxuu yahay sabab muxuu cishbigana musababa loo yahay marka calaaqa waa ka dhaxaysa laakiin mushaabaha ma aha maxaa waaye sababi musabab waay kii sabab noqonaayo kii loo sabab noqonaayo ayaa ka dhaxaysa waay waay wa mithaalu dalika kaas mithaalkiisii oo tajaw tajawuska oo caqliga ahaa ujeedaa wa mithaalu dalika kaas mithaalkiisina sana fi lmajaazi majaaska dhexdiisa ugu mithaal ah majaaskaas oo la caqliya loo nisbeey an taquula waa inaad daadid maxaad dhahaysaa أنبت المطر هي العشبة أنبت وصوت لي المطر روكي العشبة داقي هي صوت لي روكي محو صوت لي داقي أنبت المطر أنبت صوت لي لفظنا كلمتنا xaqiiqi maa mise majaaz majaaz maa xaqiiqo waay asal ahaanteed almadarna ee madar madar roob in roob lagu magacaabo asal miya mise majaaz waay asal waay alcushba oos in oos lagu magacaabo asal miya mise majaaz waay asal saddexda waa asal haye xaqiiqo waay xaqiiqi imaada marka asigaa keeni doona fiiri ambata almataru roobkii wuxuu soo dheliyey alcushba daaqiyaa soo dheliyey aad ku gooshay waay haye falkalimaatu hee kalimooyinka kulluhaa kullu lkalimaati kalimooyinka kulligooda yuraadu waxaa loola jeedaa biha kalimaadkaasi xaqiiqatu macnaaha macnayaasheedii xaqiiqadeeda laga wadaa de mid kastao xaqiiqadiisii ayaa lagu magacaabay loo isticmaalay waay laakiin fiirma isnaad اlimbaati ila اlmaطri majaazun waay laakiin hasii ahaatee isnaad اlimbaati soo dheliinta u tiiriinteedii ila almaqari roobkii xaggiisii loo tiiriyo majaazun majaaz waaye in wax soo dheliinta roobka xaggiisii loo tiiriyo maxaa waaye majaaz waaye sababkii iyo oo loo tiiriyey musababkiisa inta soo sheegay in maxaa dhacay majaaz maxaa u noqotay in wax dheliintaani roob loo tiiriyo majaaz maxay u noqotay lianna almumbita mid wax soo dheliyo xaqiiqatan si dhab ahaan wax u soo dheliyo huwa mumbitkaasi allahu way tacaala xaqiiq ahaan yaa waxaan soo saaraya roobkii wuxuu u noqday daagii hee sabab u noqday xaqiiqa ahaan asaga ma soo dhelinin waxaani yaa soo dheliyey oo soo kala dillaaciyey oo soo saaray allah xaqiiq ahaan allah soo saaray subxaanahu wa tacaala marka allihii soo saaray oo waxaan in wax la soo dheliyo xaqiiqadeeda allah iska lahaa ayaa majaaz looga dhigay oo roobkii wax soo saaray laga dhigay marka maadaama sabab u noqday hee dowgan inuu soo baxo roobkii sabab u noqday maana haddii allah waaba aan soo saarin e roob wax ma soo saari kara keligii soo maa ya fii saxiix muslim waxaa ku sugan nebiginu dhahay laysat isanatu bian laa tundaruu walaakin isanatu bian tundaruu wa tundaruu walaa tunbitu lardu shay-an laysat isanatu abaarta ma aha u dhahay nebiga alay slat slam bianlaa tundaruu roob la-aan in idinku dhacdo oo roob la idin keeni waayo abaar ma aha taas keligeed ee walaakin asanato abaar waxaa waaye bian tundaruu in roob la idin keeno oo wa tundaruu roob haddana la idin keeno roob badan imaado walaa tunbitu lardu shay-an dhulkuna wax soo saari waayo dhulkuna ee wax soo bixi waayo maxaa dhacay allah bamaba doonin waxaan dhulkan soo saaro roobkii waa ku qubtay waa ku da-ay waa ku da-ay waa ku da-ay waa ku eber waxan ma soo saarin maxaa dhahay allaba ma soo saarin soo saari lahaa sababkii waa lele lakin waa ayadoo maraha qaar sababkii laleha ayaa sababkii ayaan suurtagelaynin idan marka xaqiiq ahaan midku wax soo saaray allah tabaraka wa taala fatajawuzu tajawus muxuu noqday fi lisnaadi isnaadka uu noqday isnaad uu noqday tajawus nisbaynta oo imbaatkan loo nisbeeyey roobkii ayaa noqday majaaz ahaan xaqiiqi laakiin allahu akbar wa min almajaazi majaazka ayuu ka mid ahaaday almursali oo mursalka ah atajawuzu majaazeyn biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaado sababteeda loo majaazeeyo iyo walxa ziyaado sababteeda loo majaazeeyo majaazka mursalku waa badan yahay aada u badan yahay minta kale asaga ka badan caqligaasga ka badan waxaa ka mid a uu leeyahay marka musanifka majaaska mursalka ah atajawuzu biziyaada ziyaado sababteeda in majaaz loo sameeyo ziyaado sababteeda in wax loo majaazeeyo oo majaaz loo dhaho waxaan majaaza ku jiro in la dhaho aa dhici kara ziyaad maxaa laga wadaa waa wax markii ayaga kelimadii ku jirtay ayaga laga gooyo laga qaado kelimadii macnaheeda saxiixa noqonayo waay dhib aan u keenaynin mahallakaas ziyaado la ziyad maxaa waay waa shayga kelimada markii asaga markii hore ku jiray haddii asaga la qaado midka ziyaadada laga gooyo kelimadii soo hartay macnaheeda saxiix ahaana laga wadaa mana fahmi majaaz ahla marka ee ziyaada watajawuzu tajawus majaaziyeyn ayaa ka mid ah mursalka majaazka bilxadafi bisabab alxadafi xadaf sababtiisii loo majaaziyo waxaani waa la xadfayaa maxaa loo xadfayaa majaaz ahaan kaasaa ka mid ah buudha mathaluu lilmajaazi mathaluu waxay ku tusaaleeyeen culamaa lusuliyiin lilmajaazi majaazkii waxay ku tusaaleeyeen biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaada sababteeda kii majaaz u noqday waxay ku tusaaleeyeen biqowlihi alla hadalkiisii tacaalaa sareeya laysa ka milihi shay-un ay ku tusaaleyen mathaluu muxuu leeyahay musanif kuma qanacsana in lagu tusaaleeyo hee aayadda animaysaani ziyaada lagu tusaalayo diidan yahay kuma qanacsana waa dhahay hee kaasa ku tusaalaeyaan buu dhahay wamithaalu dalika marin ma jasminin waxay ku tusaalayaan hee kaas saasuu dhahay maanta waxaa laga fahmaya meeshaasi inuu asigaan ku qanacsanayo hase yeeshee sidiisii ku wadatay mathaluu culammadii waxay ku tusaaleeyeen lilmajaazi kii majaaz noqday biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaado sababteeda majaaz u noqday biqowlihi qowli illahi ilahi hadalkiisay ku tusaaleeyeen tacaala sareeye laysa ka milihi shay-un alla u dhahay qowlkaasay ku tusaaleeyeen faqaaluu waxay dhaheen ina alkaafa kaaftan zaa'idatun waay kaafte ka milihi kaafta ku jirto miimka ka horrayso ee ziyaado waayo ay dhaheen ina alkaafa kaafta zaa'idatun waa dheeri zaa'id waayo haddii ayada laga tago hadda macnihii kelimada inta kale hee saxiix ma noqonaya saxiix waayo maxay ziyaado maxay u noqotay marka maxay loo ziyaado u tahay litaakiidi nafyi lmithli mithil anfiintiisii adkaynta la adkaynaayo nafyigaasi ee ziyaad u tahay yaa laga anfiinaya nafyiga mithilka can illahi ilah aggiisa tacala saneey waxay leeyihiin ayaga laba kelimo yaa dheg taraariciya meelahaas mar soo marmarayna wax yara meeshii soo marmarayna laba kelimo hee oo labadaba tusinayaan tashbiih inay kulmaan suurtagal mahay leeyihin laba kelimo oo labadaba tusinayaan tashbiih inay kulmaan suurtagal ma aha intaas ma fahmne maxay dhaheen laba kelimo oo labadaba tusinayaan tashbiih inay kulmaan suurtagal ma aha oo maxaa dhacay allahi maxaa dhacay haddii laba kelimo labadaba tusinayaan tashbiih ay kulmaan waxaa ka dhalana caynu tashbiih hadday kulmaan maxaa ka dhalana caynu tashbiih tashbiihgii naftiisaa ka dhalana oo maxaa dhacay lianna nafya nafyi isbaatun ay dhahaan lianna hee nafya nafyi isbaatun ar laba kelimo labadaba tusinayaan tashbiih inay kulmaan maxaa diiday markii la dhahay maxay dhaheen laba kelimo labadaba tashbiih ay tusinayaan haddii ay kulmaan waxaa ka dhalanaya caynu tashbiihi tashbiihi la diidaayo naftiisaaba imaanaba labadan haddii ay kulmaan ee waxaa imaanaysa tashbiihigii laga cararaayo naftiisa imaana ay dhaheen oo see ku imaana he waxaa qaacido ay dhaheen lianna nafya nafyi isbaat lianna nafya nafyi nafyi anfiintiisii ayaaba isbaat ah wixii wax anfiinayay haddii lasii anfiyo maca ka dhalanaa isbaat sugid wixii la sugay wixii la anfiin lahaa in la sugay ka dhalanaysa wabitaali macnaha wuxuu noqonayaa laysa ka mi laysa mithlu mithli illaahi shay-un macnaha muxuu noqonaa laysa mithlu mil illaahi ee shay maxaa way macnahis allah mithil allah midkii u dhigmaayay mid asaga u dhigmaayo ma jiro waay macna mal fahme midka allaah la midka ah ee mid asagaasi la mid ah ma jiro waay saasna marka saamaya maxaa la sugay mid alla u dhigmaa inay jiro soo maa saasaa ka dhalanaysa leeyihin sidaa daraaddeed hee kaafta in zaa'id laga dhigo waaye oo sii adkaynayso halkii medel oo alle in wax lamid a la diidaayo lagu adkaynaya ayay leeyihiin warkood mal fahmay saas waay faqaalu waxay dhaheen ina alkaafa kaaftani zaa'idatun waa mid adkaynaysa mid zaa'ida ah waay dheeri ah lita- maxaa loo keenay laakiin haddii dheeri ay tahay litaakiid horta kalaam ilaahay merba ma noqonayo hee wax zaa'id oo macno la'aan ah zaa'id haddii la horta in zaa'id la dhahaba ma fiicna laakiin hadday dhacdaba zaa'id isagoo ah haddana macno la'aan ma noqonayo kalimooyinka kale adigoo zaa'id haddana macno la'aan inay noqdaan waa dhici karta laakiin marba haddii ilahay kalimkiis hala- hadalkiisu yahay zaa'id haddii noqdo hadda ee macno la'aan ma noqonayo macnow macno la'aan ma noqonayo hee maxay leeyihin hadda zaa'id waay haddana hasi yeeshee wax buu adkaynaya isagoo zaa'id ah ee waxa sii adkaynaya leeyahay ujeeda in la ayadoo laga fiican yahay ilahay hadalkiisa in la dhaho ziyaadaba ta'aduban maca alqur'aani aw maca allah waaye waxay leeyihin marka ina alkaafa kaafti zaa'idatun waa mid dheeri ah litaakiidi nafyi lmithli mithlki anfintiis adkaynteeda ayaa u sugnaatay can illaahi alla xaggiisii laga anfinayo mithlka tacaala sariiga wa mithaalu lmajaazi majaaski mithaalkiisii bilxadfi bisababi alxadfi xadaf darkiisii looga magacaabay majaaz qowluhu ilahi dalkiisii way tacaala sareeye was'al ilqaryata qaryadii weydi qaryadii ee weydi waay su-aal qaryada waay hadda danta la leeyahay qaryada maa laga wadaa mee dadkeedi waay maxaa la dhahaa markaas majaaz alxadf majaaz alxadf yaa ku jira lahaa ay was'al weydini nabi Muxa- nabiyow ahla alqaryati qaryadii dadkeeda wax weydii ee laga wadaa faxudifa ahlu ahlu ahla faxudifa ahla أهلنا بفاعل وإبقى محل ونصب إيه؟ إيه معلم؟ فحذف أهلا يا نائب فاعل مع مطاعم النائب فاعل هو الاسم المرفوع ها الذي لم يذكر معه فاعله والنصب نعم يا وهي أهلا مياه ahla hadday tahay naayulfaalisa ku tahay waa ahlayo ahlu maxaa loo dhihi waa faxudifat ahla ahla maxaa waay marka heetul iraab danak leehaya nasba gashay ah ya maalan kor u hadal adi nasbadaas garaayan maxaa nasbas ku raacay waxudifay ahla ma nasbad isku raacay maalin waa hordaysaa maanta adi hayantaag maal adi macalin maa la dhaha lahay ya mafcuulun biya away xudifa faa'inaayul faa'ilkaad was'al anta ani waxaan joogaa hadda macalin feri faxudifat ahla majaazan meeshay joogaa bayani aayad mar hore ka soo tagayni yaa macalin kale aan dhahlaa maya maan adi maha cabdirasaaq maaha nin kale la rabaa yaa macalin haye macalin ahla yaa xikaaya la rabaa ay waa yahay sax ahluna ma banaan tahay ma banaan tahay adana waa laga tagi karaa waa garta saxiix jazaak allah khayr faxudifat ahla lafdigan oo ahla ah oo ku jiray aayadda taqdiirkeeda ku jiray ama midkii la hadlay majaaski ah ayaa la hadfay waayahay aan warkii hadda lasoo sheegay wasal ahla alqarya ahladaasaa la hadfay lagooda faxudifat ahlu iska dhe bal wareerka iska daaye faxudifat ahlu ahlu ayaa la xadfay maxaa loo xadfay majaazan majaaz ahaana loo xadfay walilmajaazi majaaski ayaa u sugnaaday anwaac nucyaalo anwaacdaasoo kaiiratun farax badan anwaacdaasoo madkuuratun lagu sheegay fii cilmi lbayaani cilmulbayaanka dhexdiisii oo balaaqa ah wa inamaan kale maane intan waa ishaaro waa idinku filantaha inta kalena waa meeshiisa ka raadsanaysaan wa inamaan kale ma ahane dukira waa la sheegay wuxuu rabaa marka meeshan wuxuu ka cabiro majaaz sheegitaankiisii hee xaqiiqa maxaa faa'idaa ku jiro maa faa'idatu lmajaazi walxaqiiqa uu rabaa inuu sheeg meeshan kaga hadlo maxay tahay faa'ida maxaa laga rabaa oo maxaa meeshan looga sheegay maxay faa'idaynayaan meeshan cilmigan usululfiki maxay ku faa'idaynayaan فائدتي ذو ربما inuu kuu sheego wax ka mid ah wainamaan kale maahana dukira waa la sheegay darafun qeyb ayaa la sheegay oo min alxaqiiqati xaqiiqa xaggeeda ka ahaaday darafka iyo wlmajaazi min almajaazi majaaz xaggiisii ka ahaaday ayaa la sheegay xaggee lagu sheegay fii usuulilfiqi usuululfiqi dhexdiisii maxaa looga sheegay faaidu watana lianna dalaalata alfaadi alfaada hee dalaaladeeda iyo macaaniyaalkeeda imaa xaqiiqatun waa inay tahay wa imaa majaazuna inay tahay labadaas le waay alfaada dalaaladeeda sideedaba laba macnay waxay ku tusiisaa eh xaqiiq ahaan ama majaaz ahaan haddii alfaad intaasi wixii lagu hadlaya intaas ay yihiin oo labadaas macne ay tusinayaan fahdija marka waa loo baahday ilaa macrifati kullin mid walba barashadiis xaggiisa loo baahday oo minhumaa min almajaazi walxaqiiqati ka mid ah iyo wa xukmihi xukmi kulli mid kasta xukumkiisa ayaa loo baahday in la ogaado wallaahu aclam mudahir wabilahi tawfiiq sal allah